إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga halfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen fariisiin askarta kenya ay ku leeyihiin degmada carabiyo ee gobolka mandheera banaanbaxayaal la rasaasaynayo ayaa dhagaxtuur waxay ka wadaan magaalada laascaanood ee gobolka sool qaar badan oo ka mid ah haweenka cisaaku ku dhaqan ayaa dowladdiin ah loo soo xiray iyadoo culmo iyo dheergarad ay ka qayb galeen munaasabada gebagabada ahayd maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay in jabhad cusub oo lid ku ah lagu dhawaaqay isigoo maamulku muujiyey culayska arrintaasi ay ku hayso askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa meel fagaaro ah lagu dilay kadib markii xukun ay ku riday maxkamadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose nin ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka federaalk ayaa lagu dilay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa sii kordhaya khasaaraha ciidamada maamulka jubbaland kasoo gaaray dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka baarsanguun ee duleedka kismaayo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada dowladda federaalka ay ku kala leeyihiin gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe waxaa qarax lala beegsaday meel isbaara u tiiday ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada luuq ee gobolka gedo hogaamiyaasha ciidamada dowladda federaalka ee shabeellaha dhexe ee ku duulay ayaa askarta u sheegay in dadka xoolahooda ay dhacaan dabeedna ay iska qashaan inta waa qodobadii warku weynee dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warkoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen fariisiin askarta kenya ay ku leeyihiin degmada carabiyo ee gobolka mandheera in muddo ah ayuu halkaa dagaalku ka socday waxaana la maqlayay diryaanka hubka la isweydaarsanayay sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay weeraro kala duwan ku qaadeen fariisimo askarta kenya ay ku kala leeyihiin deegaanada konton oo hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer iyo tuulada jabbi oo ka tirsan gobolka mandheera oo isaguna ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysigeeda ku hoos jira banaanbaxayaal la rasaasaynayo ayaa dhagaxtuur waxay ka wadaan magaalada laascaanood ee gobolka sool ciidamada somalilan ayaa rasaas waxay ku ridayaan dadka mudaaharaadaya oo dhagxaan tuuraya aadna u qiiraysan banaanbaxa maanta ayaa la xaqiijiyay durbadiiba in khasaare uu ka dhashay sidaan oo kale shalay mudaaharaadka dad ayaa ku dhintay kuwa uu ku jiray nin sheikh ah oo masaajid kusoo tukaday salaada jimcaha maalmihii tegay ayaa mudaaharaadkan oo xiriir ahi waxa uu ka socday magaalada laascaanood waxaana dadku ay kaga soo horjeedaan maamulka somalilan oo ay sheegayaan in aanay rabin islamarkaasina uu xoogii jujuub ku haysto dibadbaxa ayaa waxa uu bilowday markii nin ka tirsan xisbiyada mucaaradka midkood islamarkaana kasoo jeeda laascaanood lagu dilay magaaladaas maamulka somalilan ayaa isku dayaya in uu qori caaradii dadkan ku muquuniyo laakiinse xaaladda ayaa marba marka dambe sicirka isku sii shareeraysa qaar badan oo ka mid ah haween ku dhaqan saako ayaa dowladdiini ah loo soo xiray iyadoo culmo iyo dheergaradna ay ka qayb galeen munaasabada gebagabada ahayd maxamed mudde axmed abuu muslim ayaa warkan inoo haya dowladan oo socotay muddo toban maalin ah ayaa loo qabtay in ka badan siddeetan haweenka ganacsatada qaybihiisa kala duwan ee degmada saako walaayada islaamiga ee jubbooyinka dowladan ayaa intii ay socotay waxay ku qaateen casharo muhiim ah iyaga oona sheegeen in ay wax badan ka faa'iideen xiritaanka dowladda ayaa lagu casuumay culmowdiin odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo maamulka degmada saakow ugu horreyn waxaa kelimad munaasabadda ka soo jeediyey ugaas biyey toomagi dhowr sariir iyo madarasidan yaa furantay walaayadan rogta laata mayla kuhale elfa maalrog laad ku ismaysto mee laad kuhana wala bardeen oo arooyin walaba anin jeedna ma bardaas may dalaban qabana inta fadhigama lugooynayey laakiin lugooyin qaadi aakhiran lugoolin hade laakiin ilaahay darsan qaadi in walbadan qaadon aakhir ilahay oroys walmiga kala hade marka laan walba halahaas aad usla fadhiyi ilaahay dartiis haatoy amalka ikhlaas ku hadoy walbarashan ankooy ugaasbiyey kadib waxaa kaloo munaasabadda dowladda ka hadlay ugaas shuceeb ugaaska beysha sheikaal بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الأعزاء إلهي سبحانه وتعالى يشهر أسكال مهد عن لمانين أن إلهي نقدقي مسلمين نسيي نعمة الإسلام والإيمان waxaan mahad gaara u celaynaa maktabka dacwada ee xarakada shabaal mujaahidiin xamladii u waday maalmahan ee ahayd kuna caaliman oo mutacalima ilaahay ku mahadsan gunaanadka dowladani waxaa ka warbixiyey macalimadda wax ka bixinaysay duruusta dowladdu waxay waxay ku salaysneed in laga ba laga baxo jahliga laga baxo oo wax la barto oo dadka muslimiinta ay noqdaan dad wax barta iyo dad wax bara cuganka muxuu ahay kun caaliman oo mutacaliman kitaabo waaweyn lama akhrin laakiin mawaadiic oo loo sharxayay ayaa loo akhriyay mawaadiicda la sharxay waxaa kamid ah tawxiidka oo laga hadlay oo oo shayga koobaad oo qof walba qof weyn iyo qof yar qof walba u baahan yahay qof hore wax bartay qof aan wax baran intaba iyo shirkiga oo dadkiisa oo kasoo horjeeda waxaabaa kamid waxaa laga hadlayay salaada oo loo sharxayay axkaamteeda iyo shuruudeed iyo muxuu ahay waajibaadkeeda iyo sunankeeda dhinac walbaba salaada looga hadlayay waxaa ka mid ah xijaabka gabadha muslimadda laga rabo waa kuwan ganacsatadii ka faa'iidaysatay dowladda iyagoo ka warbixinaya waxyaabaha ay ku qaateen dowladda anigoo cabdiya dhiire axmed laydhaha degmada saakow ku nool dooro toban beri noo socotay oo maanta arbaceen noo soo gabagabowday ayaan meeshan ku qaadannay markaska ama ciisha waxaan ku qaadannay tawxiidka shirkiga salaada jalbaabka muxuu ahaa akhlaaqda ribada iyo muxuu ahaaye waxbarashada bismillaah anoo la dhahay magacayga xale abdixmiid dooro toban beri noo socotay na loogu qabtay degmada saako maktabka dacwada noo qabatay waxayna ku saabsaneed beeca ribada xijaabka salaada tawxiidka dowladan loo qabtay ganacsatadani ayaa ku soo aadaysaa iyada oo dhowaan maktabka dacwada sidan oo kale dooro ugu soo xiray deegaano hoos imaanaya degmada saakow maamulka puntland ayaa sheegay in jabhad cusub oo lidku ah lagu dhawaaqay isagoona maamulku muujiyey colayska arrintaa ay ku hayso wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka cabdi faarax juxa ayaa sheegay in in buuro hoostaga degmada qardho ay galeen ciidamo uu hogaaminayo wasiirka hore ee maaliyadda ee puntland xasan shire abgaal waxa uu sheegay inay kasoo horjeedaan maamulka puntland waxaan kaliya ula socdaa in ciidan maleeshiya ah oo uu madax ka yahay xasan shire abgaal maleeshiyadsi ay hogaaminayso inay galeen buurta karindig intaasun baan la socdaa marka jidgooyadaasun baan la socdaa halkaa ciidanka uu ku abaabuliyay xasan shire aan la socdaa taasna dee talada iyo qorshaheeda laga yeelanaya dadka reer magaaleed baana laga rabaa inay xabadda u horseedayo gurigoodii baa laga rabaa inay iyaguna tala ka yeeshaan dowladduna qorshayaasheeda ka gelisaa maleeshiyasi waa hogaaminaya waana ciidankiisii isagana afta iga qartay aniga intuu igu soo waco yiri dagaal baan gelaya ciidankiina halkaasuu dhigay xalay wallahi isagaa la weydiinaya waxaa sababay isagaa la weydiinayaa xasan shire abgaal oo muddo ahaa wasiirka maaliyadda ee puntland islamarkaasina islamarkaana ka mid ahaa wasiirada muuqda ayaa xilkii laga qaaday waxaana intaa dheer in uu tabashooyin ka qabay waxaa lagu sheegay doorashooyin ka dhacay dhowr degmo oo ka tirsan puntland askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa meel fagaaro ah lagu dilay kadib markii xukun ay ku riday maxkamadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya xukunkan oo dhacay galabnimadii shalay ee waxa u soo daawasho tegay dad fara badan wuxuuna ka dhacay agagaarka musallaha deegaanka kunyi barrow maxkamadda islaamiga ah ayaa marka hore dadweynaha u soo bandhigtay kiiska khaliif axmed cabdulaahi oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay khaliif axmed cabdulaahi wuxuuna ku jawaabay haa waxaan ka tarsanahay ciidamada dowladda anigoo joogo garoowe ayaa waxay soo wacay nin adeerkayga ah oo ah wasiir ku-xigeenka amniga ridida farmaajo inta uu farmaajo madaxweyne ahaa adeerkayga ayaan istaaf u ahaa kadib xilka waa laga qaaday wuxuu waxbarasho u aaday hindiya anigana dowladda ayaan la joogay mushaarkayga ayaan iska qaadanayay kadib waxaa habadda iga fakatay nin ciidanka militariga ka tirsan sidaas ayaa waxaan ku soo aaday kismaayo anigoo kismaayo cusooda ayaa waddada la igu soo qabtay
sidaasi darteed waxay maxkamaddu qaadatay go-aan sharci ah waana sidaa soo socotaa intaasi kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey eedaysana khaliif axmed cabdulaahi iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada islaamka ayaa waxay xukun u soo saartay sida tan kow in khaliif axmed cabdulaahi uu ku dhacay riddo labo waxay maxkamaddu ku xukuntay xukun haduriddo ah oo addil saddex xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday iqraar
maxkamaddu waxay soo bandhigtay adilooyinka loo cuskaday xukunka waxaana loo cuskaday aayadda konton iyo koowaad min suurati almaa'ida yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin liqowlihi sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaacatu ilaa muslima waliqowlihi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ilaa bixdaa halaath alhayibu alzaani wannafsu binnafs wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca rawaahu aljamaaca intaasi kadib waxaa la fuliyey xukunka iyadoo la toogtay askariga markii toogashadiisu sii bilaabanaysay ayaa waxaa mar qura isqabsaday takbiirta dadka oo qiiraysan kuna faraxsan xukunka maxkamadda ayaa waxay ku dhawaaqayeen allaahu akbar xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dishaa askari walba oo ay gacanta ku soo dhigto isagoo ku jira dowladda federaalka waxaana xusid mudan in ay soo dhoweyso askari walba oo ka soo baxa dowladda federaalka waxaana kuwii ugu dambeeyey issoo dhiibay ugu caansanaa darawalkii guddoomiyihii hore ee waxay ugu yeeraan baarlamaanka dowladda federaalka oo ka yimid muqdisho kuna qancay ku noolaanshaha wilaayaadka islaamiga ah ergey ka mid ahaa kuwii xildhibaanada soo doortay ayaa lagu dilay magaalada baydhabo warka iyo warar kale waxaa inoo haya haashim cabdinaasir waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada maamulka jubbaland ka soo gaaray weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka baarsanguune ee duleedka magaalada kismaayo wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in dhimashadu gaartay sagaal iyo toban askari oo askar iyo saraakiil isugu jira waxaana jira dhaawac badan oo sidoo kale gaaray ciidamadii lagu helay baarsanguuni agabyo ciidan oo kala duwan oo ay qoryo ku jiraan ayay gacanta ku dhigeen ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee la wareegay halka weerarka lagu qaaday dhanka gobolka bay howlgal qorshaysan hoore ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lagu dilay xubin ka tirsanaa ergada maamulka koonfur galbeed ergagan ayaa lagu dilay xaafadda bukurey waxaana lagu magacaabi jiray ibraahim xubne isla gobolka baay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay shala dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeya gaar ahaan kuwa xabashida ethoobiya ay ka samaysteen degmada diinsoor waxaana jira waxyaalo soo gaartay ciidamada xabashida ethoobiya dhanka gobolka gadow rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday bar isbaaro u tiilay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka khasaare ayaa soo gaaray ciidamada qarax lala beegsaday balse weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la egyahay dhanka shabeellada dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saaka weerar ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen duleedka degmada balcad dagaalka markii uu bilowday waxaa goobta isaga cararay ciidamadii ka tirsanaa dowladda federaalka ee weerarka lagu qaaday waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas ku gabeengaare baraado ah oo ay ciidamadan adeegsanayeen dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaalla ku qaadeen fariidsimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ka samaysteen degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose weerarada ayaa si siman loogu qaaday xerada ciidamada uganda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalku kaga sugnaayeen degmada jannaale isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal ku qaadeen buundada beriire iyo buundada sabiid ee dhacduleedka magaalada afgooye halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ugu dambeynna wararka ka imaanaya gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kenya ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada kenya ku lahaayeen qaybo ka mida gobolkaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada kenya ku lahaayeen deegaanka dhamase oo hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ma aanaan helin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan weerarkan weerarada kala duwan ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana beegsanaya shisheeyaha kusoo duulay wadanka iyo dowladda federaalka ayaa sii badanaya hogaamiyaasha ciidamada dowladda federaalk ee shabeellaha dhexe ku duulay ayaa askarta waxay u sheegeen in dadka xoolahooda ay iska dhacaan dabadeedna ay iska qashaan iyadoo ciidamada dowladda federaalka ay walbacaan ku ahaayeen dhaca hantida dadweynaha ayaa nimanka hormuudka u ah dagaalka lagu qaaday gobolka shabeellaha dhexe waxa ay askarta u fasaxeen inay dhacaan bulshada deegaanada ay ku sugan yihiin ku nool waxay u sheegeen in loo baahan yahay in arig iyo geelaba ay iska qashaan iyagoon idan ama fasax ka haysan dadka iska leh axmed xasan cadow axmed daaci oo ka mid ahaa jiray gacanyarayaashii mid ka mid ah hogaamiye kooxeedyadii dalka soo maray muddana ahaa guddoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir haddana ka mid a dadka xasan sheekh oo u xil saaray xulinta colaada shabeellaha dhexe ayaa asigoo ka hadlayay deegaan hoostaga degmada ruunrugood ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu meel fagaara ka sheegay in ciidamadu ay iska qala karaan ariga iyo geela intaba dhinaca kale axmed daaci ayaa waxa uu dareensan yahay in ciidamada dowladda federaalka oo kufsiga haweenka ku caanbaxay aysan ka labalabay doonin inay kufsadaan wixii dumara oo ay arkaan ha yaraadaana hase weynaadaane e arrintaasina ay keeni karto colaad ka dhan ee ciidamada dowladda federaalka ah ha yeesheese wuxuu baneeyey maalka dadweynaha
annaga waxaan wadnaa waxaa nala socda ciidammo qabiil kala iyo ciidamada ciidamo dowl ciidammadu way nacaaweewhaya waxaa laga yaabaa in xoolaanu kaan dhiibin moorada lagala baxo in geela wax laga qasho in eriga wax laga qasho ciidamadaas waxaad xalli kartiin xilibkaas ood u adkaysan kartiin waa xallayntiin waxayn adinkaan xalli karna annagaa baxayn ciidamadii wayna maqlaayaan walaxaan ka dirirayno waxaa ka jira maanta gebdhaha iyo hooyooyinka qoftii naga taaban waxa kale ciidamada nala socdow haddaan hilib idiin keeni diidno waa qala karti
taliyaha milatariga dowladda federaalka ah jenaraal odowa yuusuf raage ayaa horey waxa uu sheegay in wixii dila oo ciidamadu ay geystaan inta dagaalkan lagu jiro aan la isu raaca doonin taa micnaheeduna waxa weeye in mooryanta iyo ciidamada dowladda federaalka ah loo xalaaleeyey dhiigga bulshada muslimiinta ah iminkana maalkii ayaa loogu daray oo waxaa la leeyahay haddii aad u baahataan iska qasha ariga iyo geela arrintaani waxay welwel ku beertay bulshada deegaanada ciidamada dowladda federaalka ay qabsadeen warkii o dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta